waa hadda arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada boosaaso iyo shaqada nadaafadda ee maalinlaha ee kasuubidi xaafadda bender qaasim gaar ahaan agaarka hotel huruuse milasyo dadkasa dhuumaaleenka shibaayin qashinka goobta nadaafadda le kasuubiya iyo weliba gobro ku haya kaaliyaha hogayaha dowladda hoose ee degmada boosaaso iyo agaasimaha wax hadda arrimaha bulshada dowladda hoose yoona digniyaha ku saari goobaha lakashibaw qashinka agaasimaha wax hadda arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada boosaaso cabdirasaaq maxamed maxamuud qambi iyo kaaliyaha hogayaha dowladda hoose ee degmada boosaaso maxamuud muuse xasan yaan iswadajireen ku hadali goobaha lakashibaw qashinka
waxaan ka shaqaynaynay bowcad ruuse one ka dambaysa oo isu bedeshay qashinwo waxaan bulshada magaalada boosaaso ku nool ugu baaqayaa oo bogcadaha bannaan leh inay ka digtoonaadaan in bogcadahooda una sameeyaan cid gaar u ah oo ka ilaalisa qashinka si bilicda iyo nadaafadda magaalada iyo xanuunada xilliga qaboobaha ah ee dhasha looga hortago dhowr jeer hore baan ku celcelinay fariinta digniinta ah maantana waa kama dambays weeye waa ku celinaynaa waxaa ila jooga xoogay ku-xigeenkii degmada boosaaso oo isaguna qayb ka ahaa qorshahan maanta aan halkan u joognay waxaan ku baaqayaa dadka magaalada boosaaso bogcadaha ku leh inay bogcadahooda u sameeyaan cid gaara oo ilaalisa oo waxa weeye ka warqabta sababtoo ah bogcaddu waa waa hanti qofku uu leeyahay waa inuu ka ilaashadaa wax walba oo dhibaato u keeni kara bulshada dariska la ah bogcadda meeshan hadda aan joogno qashinqub bay isu bedeshay waana meel la degan yahay waxaa ku yaala sandaqado maantana anagu shaqadeydii caadigeed baan ka qabsannay wixii dambena dadka bogcadaha kan iskale baan u yeeri doonaa waana ka wada fariisan doonaa haddii ilaahay idmo degniinta aanu maanta bixinaynana waa kama dambays mana soo noqon doonto mar dambe waan degniin isugu iman doona haddii ilaahay idmo bogcadaha dadku leeyihiin oo gaaraya laba boqol saddex boqol afar boqol ama kun bogcadood haddana qaybtood kiraysan tahay dadweynaha bogcadahaasle waxaan ugu baaqaynaa inay bogcadda dadka ay kirada ka qaataan ay ku nadiifiyaan ma dhici doonto in bogcadda kira laga qaato inaad dowladda hoose ay nadiifiso dowladdaas waxay u adeegaysa bulshada danyartaa laakiin nin lacag qaata oo ganacsadaa bogcad weyn leh oo deegaana kun bogcadood oo saas baa jira dowladda hoose kuma mashquuli doonto intaas haddaan ka gudbo degmada waxaa ka socota horumar iyo shaqo badan oo ay mawl u tahay waaxda arrimaha bulshadu puntland horumarkuna waa ka shaqaynaysaa dagaal gacanna dagaal bay ugu jirtaa agaasimaha arrimaha bulshada waxaan ugu mahadcelinaya shaqada badan saddexdii bilood oo hadda ugu dambaysay uu degmada ka qabtay iyo isbeddelka uu ku sameeyey arrimaha horumarinta bulshada urbaqcadihiina qashinka ka ilaasha dowladda hoose waxay xaaqaysaa meesha oo basiibaa oo bannaan bay ummadda ka xaaqaysa meelaad kale ka qaadaysid kuu xaaqi mayno markaan xaaqayno waa inaan horta inta kiraa ka qaata aan fujinno ha lala shaqeeyo degmada degmada horumar bay u soo jeesatay sida madaxweynuhu amray annagana guddoomiyaha iyo xogayuuna soo amreen waxaan dadweynaha u sheegayna inay isdhinac taagaan sida ciidankooda isudhinac taagaan inay degmada isudhinac taagaan waa hadda arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada boosaaso iyo weedda dadaalka kuduulowa helowka degmada boosaaso suurad badan oo nadiife